soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada mid kalena way jirtaa firi hal midna way jirtaa mogtahay waxaa la dhahay waraabaha kanciya iyo kan aamusankee baa daran markaasaa la dhahay kanciya marka naagan waxay samaynayaan mataqaana intay wax kasta soo qasto bay abayus la soo istaagaysaa bannaanka meeshay terabi aadi lahayd bay rabtaa inay internetku terabi u noqdo soomaaliye ninka waxuu igu furay mataqa yaa waxaan anagu ma rabno we don't want to hear ma rabno historiyadaada baasonalka iyo sheekooyinka victim cardska aad isticmaalayso taasina waxay kuu caddaynaysaa hadda right now garoobyadii inay gabdhaha yaryar tusinayaan dhowr jeer baad arta anoo garoob ka hadlaya right waxaan garoobyada uga hadlo mawduucyadeedana ugu qaato qaarkood waxaa waaye cabsi aanu qabo gabdhaha yaryar ee walaashay ka mid tahay ee adiga walaashaa ka mid tahay ee ninkaa dhallinyarada ay daawanaya walaashiis ka mid tahay naagtii garoob noqotay iyadaa noqotay sooy hawshaa socoto gabdhaha yaryar ee loo sheegayo garoobnimo be proud of it my sister be proud like garoobnimo is everything no hell no hell no maaha maaha fashil waaye this is failure waxani waa fashil garoob nebigaa u duceeyey kuleeyihiin nebigu wuxuu u duceeyey naag laga dhintayo agoon haysata naagaha soomaalida raggoodiioo wada nool bay buriyeen indhahay u caddeeyeen
dhibaataday ku jiraan ma malin kartid hadda aniga xaliyow marka gabdhaha aan la talinayoo kale ilan talay kaasoo doonanayaan mogta dumar badan aan jiro saaxiib la ahay kuwaas waxay u baahan yihiin xaliye inay kansalin ugu imaadaan waxaa la gaadhay xilligii naagaha noloshooda rajo kale ay joojiyaan in naagaha kale maxaa la dhihi jiray iisheeg ay ay ay iisheeg ka qaataan talo waayo dee ninka ragga wuxuu ku siinayaa moogtahay wax cad buu kuu sheegayaa mo
waxaan ku dhahaa mataqaana xaliyow waxaan dhahaa sisterey shaqo hadda lagula hayo iyo ilmag lagula korniyo ilmaha ninka wuu kula leeyahay waa mas-uul waa aabbihii magiciisuu sitaa cunugaan cunugaan adiga magacaaga ma wato ninkaan magiciis iyo magaca aabbihiisuu sitaa adi hooyadiisaa tahay cunugaan maanta waa dadaashay waa la dadaashay singalmaadernima ku korisay dhexdaa u xiratay berri wuxuu noqday brofesor ama looyar ama waxunbuu noqday cunugan waa lagula leeyay waa ina hebel adi cid ku soo hadal qaadaysa male sow maanta markaad ku jirtid rafkan ninkan ha kugula jiro ha kula koriyo ilmahane dayso ilan berriba magac kuma helaysid wallaahi dhinacaas aanu gabdhaha wax ka tusaa berriba adiga cid kuso wallaahi cidi kuma dhahayso weli ma aragtay madaxweyne laleeyahay hooyadiis baa soo saartay hooyadiisa jaamacada ka soo bixisay ma arkaysid never ma arkaysid canugeygu waa ina xaliyo hebel waa ina hebel yes anagu naga dhashay waa ina hebel waa ree hebel waa anagu naga dhashay so waxaan dhahaa abaayoy maanta way yaryar yihiin raf baa ku jirtaa ninkani rafkan ha kula jiro ha kula koriyo berri hadday soo baxaan adiga magacaan ma helaysid ilmahaaga laakiin dhibkan adliist hadda ha lagula qabsado waaya isu kadeede waxaa kasii daran gabdhaha qaarkood caadiya iska dhigaan markaasaa dhaho taas waa runtii runtaan ka sheegay waxaa kasii daran mataqaanaa taas waxaa kasii daran mataqaanaa macquulnimada ah daraad waxaa lasoo saaray waxaa lasoo saaray daraad baaris cusub baa lasoo saaray maraykanka waxaa la sameeyey daraasad baa la sameeyey maraykanka waa wadanka koobaad ee singolmaadaradu ay ku nool yihiin iga qabso waxaan wax qoran waa waad baari kartaan waad wargarayn kartaan number one adduunyada wadanka koobaad ee ay ku nool yihiin singolmaadaradu waa waa maraykanka boqolkiiba lixdan boqolkiiba konton iyo shan ilmaha daraagiska ilmaha qaniisiinta noqonaya ilmaha maxaa la dhihi jiray gaangiska ku biiraya ee xabadaynta ku dhimanaya boqolkiiba marka marka gadaal loo raaco ilmo guri aabba iyo hooyo isla jooga ka soo kacay maaha soo xataa hadday dhexda xidhato aad sheegaysaa hadday sagaal dhex xidhato macquulnimada inuu canugani guulaysanayo waa boqolkiiba hal
ma badna waa boqolkiiba hal
haa fahmusa waa boqolkiiba boqol sorry waa boqolkiiba hal waaye
haa marka adiga way ugu baahan tahay taas waxaa ka sii daran adigu m- markaad maxaa la dhihi jirtay aad indhacadaysaad cararto marba nin ku boodo meeqa canugoo kale aabba aad haysataa inkaar qabto
oo kale dhibaato ah waa dhibaato nin kastana sistamkiisa iyo wuxuu wataa hawshiisa maxaad samaynaysaa oo maxameday dumarka qaar way ku faaraan waxay ku leeyihiin aniga haddaan soomaaliya tago state kastoo soomaaliya waa liiga soo dhaweynaya ku leedahay oo maxaa tahay maxildhibaan baa tahay maya reer walba oo soomaaliya oo meel degan cunuga u haaya ee ilmaha inaad ku tuugsa saara u dhasheen
Innaa lillaahi wa waa innaa- liiga soo dhaweynaya ay Si- ku eh, eh, leeyihiin.
ma taqaanaa he ma taqaanaa sababtay saa u samaynayaan ma taqaanaa horta wax waxaa Ah.
jirta child support waxaa la dhaha jirta mogta niman badan marka ciyaal loo hayo child support badan baa bangiga soo gelaya waad la socotaa
waa run haa taas wana way jirtaa hadda right now norway waxaa waaye way joojiyeen free money inay siiyaan singalmaadarada singalmaadar baanahay kaadhkii la dhihi jiray waa ka gubtays norway walaa caddaan walaa yuhuudiyad walaa Why?
soomaali wax aa tahay aday kuu taallaa wax aa tahay aday kuu taallaa
waa eyba joojiyeen ey baa cunay waad shaqaysanaysaan baa lagu dhah waad shaqaysanaysaan baa lagu dhah ma fahansana gabdhaha adigoo kala ah aboon realitiga haddaan kaala hadlo amshua way way jiraan gabdho Ah.
badan oo caqli badan oo wax fahansan oo adigoo kala ah oo maaragtay fahmaaya visionka meeshay u socoto oo aan dhihi karo xataa ragga qaar aad ka caqli badan tahay ninkidhaayay hooyaday naagtan usoo fasax weydiinayaa oo kale ninkaasoo kale waad ka caqli badan tahay sharow to you En, eh, way jiraan boqolkiiba boqolna Ha.
markaan raggan wax barayo waxaan badbaadinaya gabdhaha yaryar.
thank you boqolkiiba boqol gabdhaha yaryar Ah.
baan badbaadinaya abeysooyinkan haddii aan meel la iska saarinna waa gubataa waxaan arkaynaa bulsh maraykanka hadda soo lama dhihin number one baa ka gashay singolmaadarnimada soomaalidaa ka gelaysa singolmaadarnimada number one banaada haddaan kuu sheega my sister waayo heer Ah.
heerka waxay marayaan mataqaanaa inay hadda dhigaan ee single mother party Ah.
xafladaha baa la dhiganayaa naaguhu se iskaga waalaan markaasaani gacan u taagay another level waa idin salaama waa laiska waalaa waa laiska waalaa xoog xooga laiskaga waalaa fiiriya markaa laiska waalaayo dhaqaalaha xitaa laga burburinayaa maskiinada yar intii yaraayaday soo rafaaday challengekii samaynaysay islahayd faarax waad burisaye sayfin yar samee habeenkaas loo yeerayaa laga baabi'inaa waxaad leeyahay naayaa diric kun doolara soo iibso een, isa soo kala kici isa een, heblaayo sidan samee waxaanaa yimid dahabka hebel baan keenay inta yaraydaa laga sii furanaa ay sayfinkii yaraaya carruurta u samaysatay si ay iyada advantage iyo ugu inta qaataan yaraya la si advantage bay u qaadanayaan advantage laga qaadanaa haa xaliimaa waxay keentay silsilad magacaaga kusoo qortay een, sacadiya waxay keentay kaba adiga muxuu ahaaye kulle eg inta yaraydaa laga sii furana warnayo naagu asxaar iskuma sameeyaan runtana isuma sheegaan
waxaasoo aniga dhan tiim abees waa fahansanahay waxaasoo dhanna faarax baa samaynayay aniga aniga waxaan kugu ogahay ninkaa laba xaniyoodka ah xaniyihiisa u dhaaf ha ka taabanin xaniyihiisa hadduu ku dhaho sagaal naag Ah.
baan keenayaa xataa ma arkin oo meeshaadaa fadhi oo maxaa la dhihi jiray een, hooyaday baa waxay dhahdaa een, aabbahay markaa soo koranay xaasas badan buu lahaa okay marka naagu Masha waxay Allah.
rabaan hooyada inay ka waalaan bay rabaan mogta waxay ku leeyihin "Ah, ninkan Ah.
naagaha badan ninkan muxuu waa taqaanaa kayra jabaanta ah, bal naa- xogto naaguhu ay wa- wada Ah.
wataan iyo ilmaha ayaa korinaya anigu de uma waxaan korinayaan hadhow anigu- hadhow ayaga ku maagay ku camiranaya hadhow anigu waxaan strong u ahay hooyo iyo aabba isla jooga hadday soo koriyeen hooyo nadiif oo aan maasha allah single mother iyo indha caddays ku jirin baa isoo korisay aniga taasina waxay ku That's what caddaynaysaa very- ah, waxaa u tahay strong very emotional waa dhisan tahay Een, Boqolkiiba waxaa boqol.
waaye
boqolkiiba boqol ragga
boqolkiiba boqol Wixii Wa- hal, hal, yacni- hal kun oo ka badan Aabaha commentiyo ku nacay baa laysoo jira.
qoraa aniga i don't care.
Ha.
I don't care
ma ku effect garaynayso ima effect garaynayso ima hal habeen because hal waxaa daqiiqo ujeedaa hurdo meesha u la'aan socotida ogtahay ya okay you know meesha u socotida ogtahay xaliyow hooyadayna hal habeen Hadda ani fiiri, gaajo kumay Xaliyo.
seexanin wax ay weysayna ma jirto nolosheedana way baashaalaysay okay haddii Masha laga Allah.
waali lahaa ay Xaliyo.
dhihi lahayd walaalow ifur isag- iyadoo sideed toban jir u guursaday real story eighteen years ay jirsay my mom ha okay
anaa sanad ka weynaa Eh, eh, aniga nineteena laga gursaday eighteen ay jirtay aan haddaa tahay bin farrajay hadyada agaataa hooyo may haysanin direction Oh.
siisa saasay tahay Ah.
caqliga fiiri mogta caqli markay qoftu leedahay waxaa waaye cajiib waa rag badan baryahan waxay ku guursadaan maasha naagaha allah daba iyo naas ma leedaha daba iyo naas abaraada guursanaya caqli ma guursanaysid naag caqli badan inaad u guursato wa caqliyaa loo baahan yahay caqliyaa loo baahan yahay Ah.
so haddii laga waali lahaa at that Ah.
time maxaa dhici lahaa Halka- waxaa dhici lahaa idinka waa dayacmi laheedeen maanta halkee maba ma annagaa noolaa lahaynba anoo khalkhalsan baad i arki Waabina lahayd soo hal baxday qof markuu isoo qoro waryaa waan oyn lahaabe
oo ooyi lahayd emotional noqon lahayd ha oo isku childhood dhex daadan lahayd childhood drama childhood drama maxaa la dhihi jiray ha a- a- aan la wareegaalaysan lahaa iyo ho- hooyaday baa sida anigu you know so taas waxay caddaynaysaa maanta markaad iyo labadaa cuqdad cuqdad kaa buuxsami laheyd adiga ahaa hooyadii baa ila rafaaday sidan aabbahay uu naga tegey adi hadda barnaamijyadan aad ka hadashaa laakiin barnaamij kalaaba keligaa kugu qufulnaan lahaaba Saa- loog baabad ku jiri lahayd ilmo badanoona waxaaba jira alxamdulilah hooyadaa ma nooshahay ya hooyadaa ma nooshahay ya alxamdulilah maasha allah ilaahay kuu daayo oo ilaahay kuu daayo hooyadaa Wa- wa- wallahi ilaahay kuu daayo maasha allah way nooshahay ilaahay kuu Eh, daayo ee, maxaa la dhihi jiray ee, ilmo badanoo waxaa jira aabbahood iyagaan la kulmin b- qataato badanoo beena loo sheegay aabbahaa kan buu ahaa aabba Mhm.
war nin weyn baa tay markaad weynaato aabbahaa la fadhiiso mawduuc gooniyay noqon doontaa ilmaha aabbayaashooda xarashka u haya brogram gooniyaan ka samayn doona la fadhiiso aabbaha weydii La hadal, ha.
now as a man ma aha as maxaa la dhihi jiray canug yaraayow dhalay no war niyow nintu nin baanu wada Man to hadlaynaa man.
aan fadhiisanno yes tell me Ah.
maxaa dhacay ifahansii maxaa maamada filinkeedu muxuu ahaa maxay isku qabsateen ee, furitaanka gabarh baa la arki jiray hooyadeed bay afka la taagta nin waxaad arkaysaa ku dhahaya Ah.
aabbahay aniga waayay dhalay war ma waalan tahay ma ninkaad magaciisa wadato Ah.
ayu the only thing muxuu favorka igu darsaday fayfarka keligii kuu sameeyey waa inaa inuu biyihiisu ay canug noqdeen my friend okay laakiin een, aabbayaal aabbayaalna waxaa jira oo maaragtay horta aabbayaasha soomaaliyeed ilaahay qarasiyo laakiin walaa waxaa jiri jiray aabbayaal ayagana waxaa jiri jiray marba meel ilma intay ku dhalaan ka tagaa ilmaha xanaano aan siinin Da- cuqdadan waxaasna way keeni ee midna way jirtaa hal midna ku xisaabtan idinka laftarkiinu hal dhinaca ka fiirinaa sheekada rag badan waxaanay samaynayeen Ah.
maysan aqoonin ma yaqaana muhiimadda inaad ilmaha aad ku dhex Ah.
jirto ay leedahay isaga xataa lama soo barin
lama soo barinaa ha yaacday ahayd soo ninka garaanta.
soo ninka laftarkiisii bulshadeennu educative ma nihin social mediaha qiira jabaan baan la joognaa car ii sheeg maxaa la dhihi jiray meel ragga Ah.
loo- arrimahooda looga hadlo ma jirto meel naagu wax isku barayaano Ma jirto.
ee, ninkaaga sidan u samey ka ma jir ma jirto aan ka ahayn abayus waryaa abayus faarax luga baasto abiis abiis abiiska waa laga daran yahay Mhm.
En- a- ayaga abiis kala wada hadda wallaahi bilaahi because gabdhaha yaryar aa la marin habaabinaya gabdhaha yaryar generationka soo koraya waxaan noqonaynaa dad ba'ay oo aan weligood ay ka harin waxaan qoysaskan burburaya jaalanjigan ay ka harin aan noqonaynaa dadka kale nalama qabaan bulshooyinka kale waxaa nalama qabaan dadka kale way iswacyigeliyaan hooyooyinka waaweyn waxay wacyigeliyaan gabdhaha yaryar hooyooyinka gabdhaha yaryar waxay jecel yihiin inay hooyooyinka guulaystay ay ku daydaan annagu soomaali hooyooyinka guulaystay ee reerkooda usoo dhabar adeegay ee car- yacni noloshu mar kasta smooth ma aha smooth ma noloshu jirto adduunku way iska dhib badan tahay smooth ma Ah, jirto ma aha ya- ma jiro hard lifea jiro dhibaataa jirta xanuun baa jira een, dhaqaale xumaa jirta de- dad saboolaan nahay haddaan soomaali nahayna waxaasoo dhibaataa ups waa and in la isla downska ma soo maro.
fahansana ma fahansana marna sidan baad Ah.
gelaysaa marna sidan baad gelaysaa marka Marna wa- saa aha.
waxay u malayaan nolosha guurka o dhan inay tahay ihi ihi sidan inay tahay ma aha ma aha wallaahi hooyooyinkeen markaan la sheekaysano waad waad iska ooyeysaa waxay soo mareen dhibaato.
laakiin Waxay iyadu noo soo waxay mareen.
fahansanayd end productiska challenges way jireen haddaan hooyaday weydiiyo xataa yes she had challenge but at the end of the day imagekaa ka weyn programyadan markaan samaynaya challenge male yes iyo timekeygan challenge ka qabaa eynka ulajeedada iyo iyo waxa meesha yaalla hadafku muxuu yahay hadafku waa in ilmo nadiifa oo keliina lasoo saaro it doesn't matter ninkaagu inuu naaga badan qabayo inuusan qabin doona waash waxaas waa diintiisa u banaysay adigu ka- adigu focusku ha Ah.
noqdo inaad ilmo nadiifa soo saarto Wabillahi tawfiiq.
taada ka soo baxa ha taada markaad ka soo baxdo laakiin maxay noqotay familigii maxay noqotay mataqaanaa n blame Ah.
game adiga adiga adaa sameeyey adigaa sidan yeelay nin baa sidan nin baa naag baa mid kale aan kuu sheegayaa n Ah.
raggu inaysan wax baran baan kuu sheegayaa Ah, oo ay rag badan waxbarashada micnaha Ah.
aysan mawduucyada naagaha iyo waxaan aysan kuluu badan ka haysan idea badan aysan ka haysan nin dhallinyaraha ay soo wacay ha wuxuu igu dhahay saaxiibow nairobi aan deganahay naag reer maraykan aan aan aan guursaday
haye okay markaan guursaday niyow naagtii canuga iyadu ay dhashay labaatan jir buu ahaa iyaduna kontameeyay sii gelaysay markaas isagu waa labaatan iyo afar jir naagtii wuxuu dhahay saaxiib guri bay kiraysay lacagta iyadaa bixinaysay wixii oo dhan adigu iska daba wareeg dheer naagtan waa konton iyo dhowr jir konton iyo shan jir meelahaas bay u socotaa Ha- haddana waxay wuxuu ku leeyahay ya konton iyo dhowr bay u socotay naagtu aakhir buu da'da saxdaa dib ka ogaaday haye Een, haddaan ku dhaho ka warran naagtaasi ninka waxay ka dhaadhicisay oo ay ka dhaadhicisay in maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, ay uur leedahay oo uu aaminay La- halkaasaan maraynaa raggu halkaasay konton iyo maraya dhowr jir
konton iyo dhowr jir uuray leedahaan ku dhah waxay ku dhahday uur baan kuu leeyahay canuga iyadoo ay dhashay keeda ugu yar aroos buu ku gelayay mambaasa
maskiin haye xataa ma fahansana biological naagahu meeqay uurka ku dhammaystiraan mee- ma fahansana xataa waxaana sida u shaqeeyaan minabooska ha xilliga minabooska Ma- bawgaba ma fahansana he waaye hee ma, ma waxaasaan ka aamusaa marka raggii saasay u wareegsi war ma waalan tahay naagtu de uur ma qaado xilligaas war waxay ga dhaadhicisay ku leeyahay markay sidii maxaa la dhihi jiray een, ii sheeg een, baasha caadada la iskaga tiro u isticmaashayna way gembisay maraykan bay ku laabatay allah wabilaahi tawfiiq xariifkii waa loo gembiyey wuxuu ku leeyahay marna way la soo hadashaa marna lama soo maxaan sameeya what do you mean maxaan sameeyaa dhiiqaad lagu hala gashay ilmihiina waxaa lagu yidhi ilmihiina waa soo dhacaa lagu yidhi
maya uurkii waaba leedahaba qofta mood swingsaaba aa ku jiraba waa waxaa isbedeloyaba feelingskeeda maalin iyadoo xanaaqsan waa waa waa manipulation ay isaga ku samaynayso waxba gabadh waxay uur leedahay ma jirto ha
ninooday meeshan wuxuu dhahay Dadka waa "Ana- la anaa arkay iyadoo uga lac sheegaysa waan joogay habeenkaas xaliye yes laba xaniyoodlayaal badan baa joogay sheekadaa markii la sheergaraynay ninka ragga
halkan uu soo qabsaday uu ka hadlayay haa spacekan raggaa iskugu imaada habboon Wallaahi billaahi.
Maaha. meel rag raggu wax sheekooyinka emailka laygu soo dirayo haddaad arki lahayd waad waxaad dhihi lahayd waxani ma waxa ragga soomaalidu ay maraanba
ha bismillah raxmaan raxiim way way maraan rag raggu ma hadlaane haddii laga hadal siiyo wallaahi bilaahi arrin adag baa adu bareertay dad aan weligood hadli jirin baad ka hadli siisay gowdhe waxaan ku leeyahay ilaahay kuu gargaaro waayo waayo waxaan leeyahay xaniyaheedaan leeyahay way baqayaan rag badan way rabaan inay hadlaan way baqayaan way baqayaan ma laha xaniyihii waxani waa wax jira waxani waa wax jira Ah.
and i know what i'm doing so at the end of the day qofkii maxaa la dhihi jiray qaylinaya iyo garoobtii meelka oynaysa iyaday u taallaa Ah.
naag Maya, kasta xaliyo oo waxaan fiican talan kuugu darsan lahaa waan kaa dhacaya Aha.
n waxaan dhihi lahaa gabdhahana waxaan dhihi lahaa talan ku darsan lahaa barnaamijkan n waa inaan taageernaa haddaan nahay dumar sababtoo ah dumarka soomaaliyeed waa waxa waa way way- way caqli badan yihiin waxaa ku jira dumar badan oo waxaa jira wax fahansan iyo dumar badan oo evil ah marka evil wixii oo dhan inaan isku wada darna maaha evil womeniska aan generationka gabdhaha soo koraya si single maadarnimadan iyo garoobnimadan iyo qoysaskan burburaya aan ooga hortagno waa inaan wacyigelin samaynaa si honestia oo daacada oo ma aragtay aanan dumarna loo hiilinaynin ragna loo hiilinaynin oo dhexdhexaada gabdhaha waa inay taageeraan barnaamijkan gabdhaha daacadda si aan u badbaadino gabdhaha eeraree lamaran habaabinayo waxaan kaloo ugu baaqayaa haweenka guulaystay oo successka ah oo noloshooda ku guulaystay ee caruurahoodii iyo reerahoodii ku guulaystay way aaminsan yihiin guryahay fadhiyaan inay soo baxaan ay hadlaan ay dhahaan maya arrintaan arrin baa ka duwan baa jirta hooyooyin sharaf laan nahay intaasaan soo dulqaadanaynay reerkayga waa loo dulqaataa noloshu carabtu waxay dhahaan waa yowmul basal wa yowmul casal waa maalinna waa maalintii basasha maalinna waa maalintii malabka noloshu waa haadh maalin way adag tahay maalinna noloshu waa easy maalinta i adag tahay inaan ugu kala taga maaha hadaf waa inay leeyihiin dadku si caruuraheenna xabsiga ugu jira qoysaskan burburaya caruure wiilasheenni waa arkaysaan dhibaatada loo geysanaya wiilashii gabdhaha laga dhigaya wiilashii waa gabdhaha laga dhigayaa iscadeeya naasa samaysta wax same yacni dhibaato badan aan haysataa haddaana communitiga soomaalida nambarka qaniisiinta ee soomaalida kor bay u kacayaan nambarka qaniisiinta ee soomaalida kor bay u kacayaan aan kaa dhex galo ma la socotaa transgenderka kor bay u kacayaan
korbay waxaasoo dhan kor bay u socdaan waayo raggii baa raggii baa la daciifiyey mar kastoo ragga la daciifiyo maxaa dhacaysa ma awoodaan idinku ma handhalgarayn kartaan you don't know how to raise a boy you don't know ma taqaanid canu ilmahaaga meeqay jiraan markay gaadhaan dhowr iyo toban jir ma gaadheen weli mise waa weli
inankayga weyn gabar baa ka weyn oo koob iyo toban jir inanka ku xiga waa toban jir november ee twenty three buu wuxuu noqday toban jir kan ugu weyn toban jir kan ugu weyn waa toban jir
ka kalena waa toddoba toban jirkaasi maalinka uu noqdo sideed iyo toban sideed toban maxay tahay shan iyo toban le gaadhsii kuma arko adigu inaad tahay waxbaa u sheegi karta no you can't tell me hadda hadda aan kula hadlaayo hadda aan kula hadlaayo toban mar haddaan hooyo waxaan samee dhahayo ama gameka aan raba inaan ka qaado ama uu homooga sameynayo wuu ka cagajiidaya aabihiina hadduu dhaho waryaa hal mar waxba kuma sameeyo ma baanash gareeyo codkiisa keliya hadduu maqlo haliyow wallaahi bilaahi waa weyse qaba inaan been kuu sheegin within five minute ku samaynaya because of his a man man to man he's a, yes energyga waxaa jirta ah masculinity mas, mas, masculinityga ama ninnimada ah baa guriga dhex yahay taal ilmahaasoo ka waran ku arkaya adiga oo oo aad la balanbalayso saa ula wareegaalaysan sidii iska wareegta faan baad wadataa faan naagaha soomaalidu faan bay wada wataan saasay u wareegaalaysanaysaa maxaa la sheegay war heblaaye maxaa soo dhacay aniga muhiimaddaydu waxaa waaye taagadkaygu waa inaan ragga dhiso laakiin broseska aan ragga ku dhisayo naaga badan baa ku faa'iidaya gabdho badan baa ku faa'iidaya oo yaryar oo fahmaya sistamkan siduu u shaqeeyo sheekada kaadhkan oohinta iyo kaadhkan garoobnimada keliya ma aha sheeko badan baa jirta